sida ay daabacday warbaahin laga leeyahay dalka yemen waxaa saacadihii lasoo dhaafay weerar afduubasho ah xeebaha soomaaliya lagu geystay doon laga leeyahay dalka yemen oo kalluumaysi sharci darro ah ka waday xeebaha soomaaliya war ka soo baxay ciidamada midooda yurub ee duulaanka ku jooga xeebaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in kooxo burcabadeed ah ee meel ku aadan xeebaha magaalada eyl ee waqooyi bari soomaaliya ka afduubteen doon laga leeyahay dalka yemen oo ah nuuca kalluumaysiga war ka soo baxay ciidamada midooda yurub ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxaa lagu sheegay in ay wadaan baaritaano dheeri ah oo lagu ogaanayo afduubka loo geystay doonta iyo halka ay la aadeen kooxda afduubatay waa afduubkii labaad oo muddo toban maalmood gudahood ah xeebaha soomaaliya loogu geysto markab ama doon laga leeyahay dalka yemen kuwaasoo sifo sharci darro ah uga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya sanadkii tegay ee laba kun labaatan iyo afarta waxaa xeebaha soomaaliya laga diiwaangeliyey toddoba dhacdo oo la xiriirta afduubka maraakiibta shisheeye waayihii ugu dambeysay waxaa soo kordhay weerarada ay xeebaha soomaaliya ka geysanayaan dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo badankood ahaa kalluumaysato ay u awood sheegteen maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxayna ay dantu biday inay ishubeeyaan maraakiibta shisheeyahana afduubtaan sidaba ay marar badan ku doodeen dhallinyaradan oo qaarkood warbaahinta la hadlay